In ka badan boqol toban iyo shan arday oo dhammaysatay akhris-qoraalka luqadda Carabiga iyo culuumta kale ee shareecada Islaamka isla markaana ka aflaxday Machadka Ibnu Camir ayaa munaasabad qalin-jebin ah loogu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka machadka, waalidiin, macalimiin, culimooyin, odayaal, dhalinyaro iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Maamulaha Machadka Al Camir Ustaad Asli Nuur Axmed ayaa ka warbixisay heerarka ay soo mareen ardayda.
waxaan bogaadinaa ardaydii qur-aankan alxamdulilah ilaahay ugu nacmeeyey juudiga dheer soo bixiyey gaar ahaan gabdhaha qira'aadka oo qiraa'atu caasim biraawiyeyi shabaw xabsin eh, iyo hal gabaroo maanta inay maqanta u malaynaa labada riwaayo oo abcamar oo gaargaara xaatiraadayay akhrisay maanta way maqantaha iyadana ilaahay caafiyo Eh, iyo ardayda kale oo tasxiixa ka gudbay oo hadda xifdiga qur-aanka ku jira kuwii alqara'a walkitaaba ka gudbay waxaan leeyahay dadaalkiilan laban laaba nicmada aad haysataan ibliis yousa idinka daadsan insha allah Qaar ka mid ah masrafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
allah subxaana wa tacaala ayaanu mahadcelinaynaa marka koowaad majlis majliskan qiimaha badan oo lagu karaamaynayo xufaad ilaahay kitaabkiisii xifdiyey lagu takriiminaayo laguna sharfayo soo waafajiyey kulankan qiimaha badan waxaan u mahad celinaynaa sidaas oo kale macadu eh, ibnu caamir oo juhdi aada iyo aada ku soo bixiyey ardadan soo diyaarintooda maamulkiisa iyo macalimiinta iyo waalidiinta iyo ardada dhammaanba waan u mahad celinaynaa waxaan sidaas oo kale la qaybsanaynaa farxadda ardada qalin bedelanaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii soo xifdiday qur-aankii rabbi subxaana wa tacaala rabbi waafajiyey inay xifdiyaan aanan rajaynayno insha allahu tacaala culumtii kaleo sharciga inay bartaanna isu gudbi doonaan munaasabadan maqsuudkeeda waa in la muujiyo farxadda lagu faraxsan yahay qur-aanka kariimka ah
naga dhigay dad muslimiin ah na soo waafajiyey xafladan quruxda badan lagu qiimaynayo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dadkii bartay waxaan leenahay macad ibnu caamir iyo dalabadiisa waalidiinta maamulka mucalim asli axmed nuur iyo macalimiinta la shaqaysa oo dhan een, waxaan idin leenahay kulligiina hambalyo Dufcadan waa dufcadii lixaad ee ka aflaxdo Machadka Ibnu Camir tan iyo markii la aasaasay.